بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير قرآن كريم كأه وحان كجري سورة ياسين مركي أين كسو بحني ددك إلهي أدهقي سعدد اللي يراهدو إيا جندي بلارنيد إلهي أيبهي سبحانه وتعالى وأين إن أصحاب الجنة اليوم fii shuqulin faakihuuna iyo intii ka dambaysay yaa haddana kuwii ashqiyada ahaa ee gaalada ahaa ayaan u gelaynaa marka qur-aanka had iyo goor waa sidaa wuu isgarab dhigayaa labadoodaba waxaa weye kuwa sucadada ah iyo kuwa ashqiyada ah si loogu waxaa weeye ay dadku intay adduunka joogaan ay kay ka mid noqonayaan ay u doortaan sidaasuu ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa wamtaazuu soocma marhma alyowma maanta ayuha almujrimuuna yaa macshara alkafarati almujrimiina addoommahayga mu'miniinta ah dhinac uga marhma oo ka soocma waxaa weeye dhinac u dhaqaaqa la yidhi sidaas ayaa lagu odhanayaa markii ilaahay uu ahlu jannada uu jannada farayo yaa waxaa laleeya ka dhexbaxa idinka tanaa marka lagula hadlay alam achad miyaanan idinkula ballamin ilaykum idinka yaa baniyi aadama aadamkii uu shaydaanku aannu soo sheegnay oo saad ogeydeen uu u diiday inuu u sujuudo oo intaad ogeydeen uu idiin dhaaltay aadam wiilashiisiiyow soo idinkulama aanan ballamin yaa baniyi alam axad ilaykum yaa baniyi aadama soo idinkuna ma aanan ballamin waa istifhaam oo lagu canaananayo kuwa gaalada ah soo idinma aanan daardaarmin oo idinma aan farin rususha oo aan idiin soo diray anlaa tacbudu shaytaana shaytaan ha caabudina anlaa tacbuduu ha caabudina ashaytaana ha caabudina wuxuu idinku yeedhayo oo inaad ilaahay caasidaan ah innahu shaytaanki lakum idinka caduwan col buu idin yahay mubiinun mana uu qarsaninoo cadownimanaysa inuu cadow idin yahay way caddahay caduwun lakum daahiru lcadaawati sideebaad marka qof cadow ku ah aad u adeecaysaan wa anicbuduunii soo idinma aanan farin anicbuduunii aniga keligay i caabuda waxaa weeya daacadayda amarkayga fartooma soo idinma aanano haadaa kaa inaad shaydaanka aadoo col aad ka dhigataan allihiinnana aad caabudaan kaasaa siraatun jid-a mustaqiimun oo toosan diinta saxiixa iyo dariiqa xaqa ee mustaqiimkaa kaa weeye soo idina ma aan odhan markaasaa markii saaca inta uu baadiyeeyey oo milyaaraadka ah oo shaydaanku uu baadiyeeyo kafarada ah markii saa loo fiiriyey ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee adalla wuu baadiyeeyey shaydaankii minkum idinka waxaa weeye bani aadamkiiow jabilan khalqi kahiiran oo badan waxaa weeye makhluuq badan ayuu kaxaystay marka waa lala yaaban yahay sidee buu idiin kaxaystayoo idiin baadiyeeyey oo sidii oo kale weeye yaa macshar aljinni qad istakhartu min alinsi sidii oo kale war waad badsateen in badan qayb badan ayaad kaxaysateen walaqad xaqiiqe eh adalla wuu baadiyeeyey ibliiskii minkum idinka bani aadamow jibilan khalaa'iq kahiiran oo badan yuu baadiyeeyey jidkii xaq ahaana wuu ka kaxeeyey marka inuu ilaahay adeecaana wuu gefiyey xataa cabaduuhu ilaa ay shaydaan ka caabudaan afalam takuunuu miyadan ahayn tacqiluuna kuwa caqlila miyadan ahayn inta uu idinkoo la idinka digay oo cadownimadiisana la idiin sheegay marka intaasoo dhan aad raacaysaan soo caqli idinka celiyo shaydaanka inaad caabudaan oo amarka muxuu ahaaye wa mukhaalafata amri rabbikum rabbigiinna amarkiinana aad khilaaftaan caqli aad ku kala garataan ma idan lahayn miyaa haadihi tan marka jahannamu waa jahannama allatii jahannamadii kuntum aad ahaydeen tuucaduuna in la idiin yabooho ama aad ahaydeen in la idinku goodiyo jahannamadii waatan baa la yidhi waa idinkii mataa haada alwacdu in kuntum saadiqiina iyo wax odhanayee waxaa waye iyagoo jahannamada qarkeeda saaran yaa canaan la canaananayo waxaa la odhanayaa haadihi jahannamu alatii kuntum bihaa tukadibuuna waa jahannamadii aad beenin jirteen islowhaa jahannamadaa gala oo ku gubta baa la yidhi alyowma maanta waxaa salaaga waa waxaa weeye addukhuulu maca alixtiraaqi gala oo ku gubta weeye islowhaa jahannamadii gala oo ku gubta alyowma maanta bimaa bisababi maa sababti u gala oo ugu gubta kuntum aad ahaydeen takfuruuna inaad kufridaan sababte aad gaalnimadii waxay marka ihaano iyo taxqiir yaa sidaa loo leeyahay waa midla qowlihi tacaala ilaahay siduu suuratu dukhaan ugu yidhi duq innaka dhadhami baa la yidhi duq dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu kii qaalibka ahaa baate fiir abujahal wey ninka saa la leeyahay maxaa yeelay isagaa yaa sheegayoo suuratu iqra' waan ku aragnay inuu yidhi waadigan waxaa weeye waxaan ka buuxinayaa khaylan muxuu ahaayey fardo aan timo lahayn oo kuwa tim waxaa weeye fardaha ugu qiimo badan weeye iyo dhallinyaro amrad oon gar u soo bixin ayaan laamla'anna haada alwaadi waa kii ku faanay markaasaa waxaa lii duq dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu alkariim nin waxaa weeye casiiz oo kariim baa tahaye dhadhami baa la yidhi alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa nimankaasi inay rabaan markii naarta la geliyey inay yidhaahdaan maxaa sida naloogu galay oo ay ashtakoodaan alle wuxuu yidhi alyowma maanta nakhtimu waan awdaynaayo waan xidhaynaa calaa afwaahihim afafkooda ayaan xidhaynaa maanta oo yowmaalqiyaamaha gaalada afkooda waa la awdayaa waa la xidhayaa ma hadli karaan wa tukallimunaa waxaa nala hadlaysa aydiihim gacmahooda wa tashhadu waxaa markhaati kacaysa arjuluhum lugahooda bimaabay ku markhaati kacaysaa kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbadaan oo adduunyada acmaashii xumayd ee ay samaysanayeen ayaa muxuu ahaayey ayay ku markhaati kacaysaa rawaa ibnu jariir atabari can abi muusa alashcari wuxuu ka wariyey annahu abi muusa alashcari qaala inuu yidhi yudca alkaafiru gaalkii waa loo yeedhi waalmunaafiqu munaafiqiina waa loo yeedhi yowma alqiyaama lilxisaabi xisaab baa loogu yeedhi fa yacridu calayhi rabbah camalahu rabbigiisa camalkii uu samayn jiray ayaa la hor dhigayaa markaasuu inkiri fa yajxaduhu wuu diidi wayaquulu wuxuu odhanaya ey rabbi rabbigayow wacizataka weynankaagaan ku dhaartaye laqad kataba wuu igu qoray calaya aniga korkayga haada almalaku malaggan wuxuu igu qoray maa lam acmal waxaan anigu samaynin fayaquulu almalaku wuxuu odhanayaa amaa camilta kadaa fii yowmi kadaa fii makaani kadaa war miyaadan camalkan xunka ee foosha xun miyaad maalil heblaaya meeshii heblaaya markaad joogtay miyaadan camal falin gaalkiyow ama munaafiqiyow fayaquulu wuxuu odhanaya laa ma aanan camal falin wacizataka amaan ku dhaartay rabbi maa camiltu inaan camal falin fa idaa facala daalika markuu gaalkii waxaa sameeyo yaa khutima calaa fiihi afkiisa ayaa la xidhayaa la owdayaa wa takallamat acdaa'uhu xubnihiisii baa hadlaya markaasuu wuxuu aqriyey waxaa weeye aayaddan alyowma nakhtimu calaa afwaahihim ayuu aqriyey wa fi lxadiidi xadiid waxaa ku sugnaa yaquulu alcabdu addoonka wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow lima yaa rabbi buu odhanayaa lima tujirnii min addulmi fayaquulu balaa waxaa weeye soo dulmiga igama badbaadinaysid inaan liidulminaynin buu odhanayaa alam tujirnii min adulmi waxaa weye igama badbaadinaysid dulmi iyo iyadoo la igu gardaraysa siuu rabbigu weydiisanayaa yaquulu alcabdu addoonka wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow alam tujirnii min addulmi soo dulmi igama adan nabadgelinin fayaquulu rabbu wuxuu odhanaya balaa fayaquulu alcabdu fayaquulu alcabdu wuxuu odhanaya fa innii anigu laa ujiizu waxaa weye ma aqbalayo calaa nafsii ilaa shaahidan minii markhaati aniga xaggayga ag- ma ogiye cid kale oon ku kalsoonahay maanta ma jiro fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa kafaa waxaa kugu filan binafsika naftaada alyowma maanta calaykan ku kuxasaabo wa bilkiraami alkaatibiina malaa'igtii qiimaha badnayd ee karaamada badnaydna shuhuudan markhaati humma yukhtamu calaa fiihi afkiisaa la- yaa la owdayaa wa yuqaalu lijawaarixihi xubnihiisii waxaa lagu odhanayaa intaqii hadal fatan- waxay- fatantiqu way hadlaysaa biacmaalihi wuxuu sameeyey humma yukhlaa waa la ka- waa- waa lo- loo kala dhexbaxayaa beynahu wa beyna alkalaam fa yaquulu markaasuu odhanaya bucdan fogaanshaa idiin sugnaaday xubniyow laakinna wa suxqan adigana fogaanshaa kuu sugnaatay wa can kunna idinkan kuntu unaadilu idinkaan idiin doodayaye si aad naarta ugu badbaadaane ma anigaad hadda igu markhaati kacaysaan sidaasuu odhanayaa alla marka wuxuu idhi iska dhaaftaase walow nashaa'u haddaan doonno adduunyadii baa lo- loo soo noqday la tamasnaa waan tirtiri lahayn calaa acyunihim indhahooda oo fa- fastabaqu siraata jidkii ayay u oratami lahaayeen waxaa weeye fa annaa yubs- fa annaa yubsiruuna say bay wax ku arki karaan markaa waxaa weeye alla subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay haddaan doonno waan indha tiri lahayn markaasay jidkii iyaga oo te- socda caadatihim ayay wuxuu ahaayey ayay u degdegi lahaayeene fa kayfa yubsiruuna say u arkayaan cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi almacnaa waxaa weeye low nashaa'u haddaan doonayno la acmaynaahum waan indha tiri lahayn cani ilhudaa falaa yahtaduuna abadan ilaa ariiqi alxaqa wahuwa tahdiidun liquraysh weeye walow nashaa'u haddaan rabnana lamasakhnaahum waanu masakhi karnaa walow nashaa'u lamasakhnaahum calaa makaanatihim waa waxaa weeyaan maskhan oo ay meesha ay joogaan ay ka dhaqaaqi waayaan fama stataacuu ma awoodayaan mudiyan inay horay u socdaan walaa yarjicuuna inay gadaal u socdaan midna ma awoodayaan sidaasuu ilaahay yidhi waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi afalaa yacqiluun halkan ilaahay wuxuu noo sheegayaa bini aadamkani in muxuu ahay xataa haddii la iska daayo waa iyaga aakhare inkirayo oo bacsiga inkirayee wuxuu ilaahay noo sheegaya xataa haddii nala daayaba in muxuu ahay qofkan uu iska halaagsamayo oo ilaahay marku uu duq markuu noqdo qofkan oo asaasaqo sida uu noqonayo yuu alla noo sheegay subxaanahu wa tacaalaa ilaahay wuxuu idhi waman nucammirhu qofkii aan cumri siino nunakishu waan foorarinaynaa fil khalqi abuuristaan ku foorarinaynaa oo waxaa weeye sidii carruur oo kale ayuu noqonayaa laa yaclamu shay-an waxba uuna ogeyn markuu duq noqdo oo asaasaqo siduu carruurta ahaa ayo oo kale ayuu noqonayaa quwadii uu awowdii uu lahaa shabaabkii dhallinyaradii uu ahaa waxaa weeye haram ku gaboobay buu noqon quwadiina waxay dacfi iyo tabardarri bay isu bedeli siyaadadii iyo horayduu u socdayna naqsan hoos buu u soconayaaye afalaa yacqiluuna miyayna caqli lahayn ilaahigii intaasoo dhan qaadira inuu qa- qaadir ku yahay inuu isaga masa iyaga masakho waxaa looga jeedaa inay u deliishadaan ilaahay awooddiisa kufaarta gaalada inuu masakhi karo oo khalqigana uu intuu d- afgembiyo uu ka dhigi karo mid gaboobay marka ilaahay sidaa uu noo sheegay weeye oo xataa haddii la iska daayo waxaa weeye sidaas oo kale ayuu noqonayaa oo sidii ilmo oo kale wuu oynayaa gaajo uma adkaysanayo haddii wax la siiyana waxba ma cuni karo haddii kaleeto waxaa weeye gogoshiisa iyo dharkiisa iyo wuu isku kaadinayaa wuu isku saxaroonayaa waa la ogyahay dhibka laga mudanayo oo waxaa weeye dadka oo cumriga dheer la siiyey marka dadka sidaa ah inay murmaan oo aakhare ma jirto iyo ay ka murmaan maba aha waman nucammirhu nunakisu fi lkhalqi afalaa yacqiluuna miyayna caqli lahayn buu ilaahay yidhi wamaa callamnaahu ashicra wamaa yenbagii lah in huwa ilaa dikrun wa qur'aanun mubiin meeshana waxaa suuratu shucaraana waan ku soo marnaye ilaahay wuxuu noo sheegayaa subxaanahu wa tacaalaa nabigu inuusan shicir barin shicir xataa ma aqoonin hatuu xataa uu damco dad kale shicir ay sameeyeen waxaa weeye wuu isdaba marin jiray wamaa callamnaahu iyagaa yidhi waa shaacir qur'aankuna waa shicir ilaahay wuxuu yidhi wamaa callamnaahu nebi maxamed ma aanan barin ashicra shicir ma aanan barin gabay ma aanan barin wamaa yambagii mana habboono lahu moxamed xataa dhinaciisa uma socno uma habboono moxamed gabay lama barin mana ansaxayo umana cunnamayo inuu noqdo nin gabayaa ah gaaladii baa lagu radinayaa markay yidhaahdeen waa waxaa weeye waa gabayaa innamaa uutiya waxaa looga yimid min qubayli shicri faarasuulu sala allahu calayhi wasalam laysa bishaacir nabigu shaacir ma aha oo ku gabyaa'a ma aha waalqur'aanu qur'aankan kariimka ee fasaaxada badanna laysa bishicrin shicir ma aha li'anna ashicra kalaamun hadal weeye musakhrafun oo la xarxardhay mawsuunun oo la miisaamay oo meel uu ku dhammaadiyo qaafiye iyo leh mabniyun waxaa lagu dhisay waa meesha ay qur'aanka ku kala duwan yihiine calaa khayaalaatin wax oo khayaal ah iyo wa owhaam waahiya iyo wuxuu qofka malaynayo oo aad u tababaran xataa oo muxuu ahay aad u tabardaran waxaaba la yidhiba shicirka acdabuhu kiisa ugu macaan akdabuhu waa kan ugu been badan qur'aanka casiiska xaggeybay isaga imaanayaan dadku way badiyeen in shicirka aad loo loo caayo innamaa alinsaafu maa qaalahu shaaficiyu imaam shaafici baa u garsooray shicirkoo wuxuu yidhi ashicru kalaamun waa war weeye waalkalaamu minhu hadalkuna xasanun mid fiicanna wuu leeyahay waxaa weye minhu qabiixun mid xunna wuu leeyahay marka shicirka qaar wanaagsanna wuu leeyahay mid xunna wuu leeyahay amaa qur'aanka ilaahay kulligii wuu wanaagsan yahay in huwa ma ahaanin qur'aankanu ilaa dikrun waana weeye iyo wa qur'aanun qur'aan mubiinun oo cad kan uu nebi maxamed aqrinayo waa qur'aan oo mawcido oo laisku wacdiyo ilaahayna la isxusuusiyo jalla wacalaa waana qur'aan oo aad u cad oo waxay iftiimayo oo aan shicir ku dhex darmanaynin liyundira inuu digo waxaa weeye nabigu qur'aankan man inuu ugu digo kaana ahaaday xayan mid nool liyundira bi haada alqur'aani man kaana xayulqalbi qalbigiisa qofka uu nool yahay buu qur'aankan anfacayaa mustaniiru lbasiirati basiiradiisiiyo araggiisa qalbigana uu iftiimayo waa mu'miniinta oo qur'aanka ku intifaacayo oo wayaxiqa inuu waajibo alqowla kii qowlkii ah laamla'anna jahannamana cala alkaafiriina kaafiriinta inay ku waajibto oo watajiba kelimatu alcadaabi cala alkaafiriin kuwaas oo sidii wax dhintay oo kaleeta ah oo aan caqli lahayn oo iyaga qur'aankan iyo waxan iyo waanadan iyo aan ku intifaacaynin awalam yarow haddana ilaahay awooddiisa ayaa loo deliishanayaa maay deliishadaan baa la leeyahay awalam yarow miyaynan arag annaa annagu khalaqnaa inaan u abuurnan lahum iyaga mimaa shay camilat aydiinaa ay gacmahanagu abuureen ancaaman nicmooley oo fa hum iyagii lahaa nicmoolaydii maalikuuna iyagaa iska leh ilaahay subxaana wax nicmooley la yidhaahdo oo aanu ku intifaacayno oo umbaan adduunka ugu nimid awalam yarow miyayn arkaynin annaa annagu khalaqnaa inaan u abuurnay lahum iyaga mimaa camilat aydiinaa ilaahay baa yidhi waxay gacmahanagu sameeyeen ancaaman nicmooley waa lala yaaban yahay maa ku cibro qaataan may fikiraan waxa ilaahay uu abuuray isagoo cidna aan ayna ugu kaalmaynin oo shariigna aan lahayn oo iyaga daraaddood loo abuuray oo nicmoolaydii ah oo geeli iyo adhigii iyo geeli iyo lo-dii iyo adhigii ah oo taa ay u deliishadaan ilaahay waaxid inuu yahay waxaa weye awooddiisana inay kaamil tahay oo fahum dadkii insaankii bini aadamkii lahaa nicmoolaydii maalikuuna iyagaa iskale mar ay mulkiyeen yaa og ilaahay waxaa weeye ayaa og khalqigiisa oo geelaa waa geeli hebel geelaa waa geeli ree hebel lo-daas waa lo-dii hebel adhigaa waa adhigii hebel iyadoo laleeyahay unbaan aragnay iyagaa ku tasarufasay doonaan waxaa inta dheer wadallalnaa waannu u dullayno waan u laylinay lahum iyagiina xoolahaasi waxaa waan u laylinay oo haddii ay muxuu ahaaye waxaad arkaysaa xoolihii xoogga badnaa waaweynaa geeli oo kale oo ilmo yar uu hoggaanka u qabanayo ayaad arkaysaa taa ayaad arkaysaa marka ilaahay wuxuu yidhi wadallalnaaha lahum waannu u laylinay oo fahum iyaga lahaa maalikuuna iyagaa iska leh wadallalnaa waannu u laylinay lahum iyaga yaannu u laylinay fa minhaa xoolahaas xaggooda yuurag rukuubuhum waxay fuulayeen way fuulayaanoo subxaana allah waxaa weeye ilmo yar baa ritigii weynaaju yaa fadhiisiinaya markaasuu muxuu ahaayey ayaa la fuulayaa fa minhaa rakuubuhum waa waa fuulidooda wa minhaa geeliiba xaggiisay ya'kuluuna ay ka cunayaan xoolihii nicmoolaydii oo geeli iyo lo'dii iyo adhigiina waxbay ka cunayaan fa minhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluun walahum waxaa iyagii u sugnaaday ibni aadamkii fiihaa nicmoolaydii manaaficu manaafic baa u sugnaaday waxyaaba ay ku intifaacaan iyo mashaaribu caanaha oy ka cabbaan aad iyo aad baa waxaa weeye cunidda iyo fuulidda ka soke maqaaray kala baxaan suuf bay kala baxaan owbaar bay kala baxaan oo iyagana suufka geela ah waaw mashaarib waxay caanahay ka cabbaan min bayni farsin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaa waxaa weye lishaaribiina ayuu ilaahay ka waraabiyaa intaasoo nicmo ah wey walahum fiihaa manaaficu wa mashaaribu afalaa yashkuruuna nicmadaas weyna ka badan miyayna ilaahay ku shukrinaynin subxaanahu wa tacaalaa miyayna ilaahay ku shukrinaynin wax intay caabudayaan wax alla wuxuu u taraya aan jirin oo oo asnaam ah afalaa yashkuruun waittakhaduu waxay yeesheen iyagoo waxaasoo dhan arkayo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa aalihatan ilaahyaal bay yeesheen lacallahum waxay mudan yihiin ilaahyaalkaasu waxaa weeye lacallahum waxaa weeye waittakhaduu min duuni illahi aalihatan lacallahum yunsaruun in ay u gargaaraan waxaa weeye ayay mudan yihiin ilaahay wuxuu yidhi iyadoo intaasoo nicmo iyo awoodda ilaahay iyo waxaasoo arkaya dheg jalaq uma ay siinine waittakhaduu waxay samaysteen min duuni illaahi aalihatan macbuudyaal ilaahyaal la caabudo lacallahum yunsaruuna waa intaasay u gargaaraan nimankii mushrikiinta waxay dhagax bay caabudeen iyaga oo waxay rajayna an yunsaruu bihaa in loogu gargaaro waana mid dhagala oo afla oo waxbana aan maqlaynin aan cid u dhawaaqdayna aan ajiibaynin kuwaasoo laa yastatiicuuna ilaahyaalkaasoon aan awoodaynin nasrahum iyaga inay u gargaaraan ma awoodaan bixaalin min alaxwaal waxaa weeye shafeeco iyo iyo kaalmo iyo waxay u awoodaan ma leh oo wahum waxaa weeye gaaladii lahum ilaahyaalkii yay jundun iyagaaba ciidamo u ah muxdaruuna oo waxaa weeye goobjoog ahoo lasoo xaadiriyayoo iyaga ayaa u dagaalamaya oo sidii jundigii oo kale ama waxaay ku adeegii iyagaa asnaamtii u adeegaya oo xaggooda daafacaya iyagaa horta qoraya iyagaa soo gadanaya iyagaa waxaa weeye naftooda iyo maalkoodaba ku furanayo iyaguna wax alla waxay u tarayaan ma jiro waxaa weeyaan ninka leeyahay qataada wuxuu yidhi mushrikuunta waxay u cadhoonayaan yaqdabuuna lilaalihati fi dunyaa wax alla waxay u tari oo khayray u soo wadana ama shar ay ka celinna ma leh waxaa weeye aayaadkii iyagoo arkay yay ilaahyaalka sidaa ah ayay samaysteen oon waxba u taraynin alle wuxuu yidhi markuu intaa noo sheegay lacallahum yunsaruuna inay u gargaaraan lacallahum yunsaruuna in loogu gargaaray mudan yihiin kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awoodaynin iyaga nasrahum inay gargaars ay u gargaaraan aan awoodaynin oo wahum gaaladii lahum ilaahyaalkii yay jundun ciidamo u yihiin muxdaruuna oo goobjoogahoo soo xaadirayoo difaacayo falaa yaxsunka qowluhum nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa iminkan lala hadlayaa ilaahay wuxuu yidhi falaa yaxsunka yuuna ku muruggelinin nebi maxamedow qowluhum qowlkooda yuu ku muruggelinin marka innaa annagu naclamu waxaan ognahay maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay qarinayaan iyo waxay muujinayaan intaba waan ognahay ilaahay sidaasuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa waxaa weeye falaa yaxsunka qowluhum qowlkooda oo ay ku leeyihiin kolna waa gabayaa kolle ay ku leeyihiin waa saaxir kaa ha ka murgin nabigaa loo tacsiyeynayaa hadalkiina meeshaasu ku dhammaaday waxaana way waana waqfi laasimaa la yidhaahdaa falaa yaxsunka qowluhum odhaahdooda oo waa gabayaa waa saaxir waxbuu sixraa ay ku leeyihiin kaa ha ka murgin maxaa yeelay wey marka innaa annagu naclamu waan ognahay maa yusiruuna waxay qarinayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan waannu ognahay oo ama waxay ku hadlayaan iyo waxa iyaga afcaashooda ah intaba waan ognahay ilaahay marka deliil ayuu u keenay inuu inuu wax soo bixin karo waxaa weeye dadkana la xisaabi doono awalam yara alinsaanu insaankii bini aadamkii miyuusan arag annaa annagu khalaqnaahu inaannu ka abuuray min nudfatin mini oo candhuuf oo kale ah annaa khalaqnaahu insaankaa annagaa abuuray buu ilaahay yidhi min nudfatin mini baan ka abuuray intaasoo dhan istifhaam baa la yidhaahdaayo waa canaan weeye wax kale ma aha miyuuna fiirinayna ilaahay qudradiisa oo u ogaado allihii biyahaas minida ee xaqiirka ah ka abuuray in muxuu ahaay oo meesha iyadiyo kaadida ay maraa isku meel ka soo baxaan laga abuuray alle subxaanahu wa tacaalaa awooddiisa may arkaan awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfatin fa idaa goortaa huwa isagii insaankii nudfada laga soo abuuray oo ilmaha yar ahaa oo caloosha jiifay oo soo baxay oo dhiig iyo mandheerta la soo baxay oo muxuu ahay lasoo koolkooliyoo lasoo nuujiyey oo saxarada iyo kaadiya mantaga laga soo tirtiray oo lasoo koriyoo weynaaday markuu soo weynaaday oo qaangaaray fa idaa huwa khasiimun waaba isaga oo doodayo mubiinun dooddiisana ay caddahay waxaa weeye fa idaa huwa khasiimun mubiin waa isagoo doodayo oo dooddiisuna ay caddahay wa daraba wuu noo qadaray buuhi ilaahay lanaa annagii allihii rabbiga ah ee khaaliqa ahaa ee weynaa ee qaadirka ahaa yuu wa daraba wuxuu noo yeelay lanaa annaga mahalan tusaalo wa nasiya wuuna halmaamay khalqahu abuuristiisii wuu halmaamaye qaala wuxuu yidhi mankumaa yuxyii noolaynaya alcidaama lafahab yaa noolayna wahya ramiimun iyada oo burburtay oo yaa noolaynaya waxaa weeye aayaddu marka sida la sheegay waxaa lainoo sheegay ninka la yidhaahdo ubayi ibnu khalaf gaalkaas oo madaxa adkaa ayaa nebiga u yimid markaasuu wuxuu soo qaaday lafuu soo qaaday markaasuu nebiga hortiisa ayuu ku burburiyey markaasuu yidhi waxaa weye isagoo ku jeesjeesayo atascumu miyaad ku andacoonaysaa yaa muxamed anna allaha yuxyii bacdu bacda an tusbixa rufaatan midla haadaa kanoo kale markay noqoto in la soo bixinayo nabiga wuxuu idhi nacam yabcahuka wuu ku soo bixin wayudkhilaka annaar naartan wuu ku gelinayaa waxay yidhaahdaan ma usan odhan naar buu lagu gelin nabigu kuma usan odhan ninkaa ma ogiya cid kale marka waxaa weeyaan sidaas ayuu ilaahay noo sheegay wa daraba lanaa mahalan wanasiya khalqahu abuuristiisii buu halmaamay wa qaala wuxuu idhi man yuxyi alcidaama wa hiya ramiimun iyadoo baaliyowday haadaa wa billaahi tawfiiq darsiga halkaa haynoo joogo